أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نادرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم ترجي من تشاء ترجي وادبدي من تشاء gabadha aad doonto minhunna dumarkii ka mid ah watuuwii waa dumi ilayka xaggaagaad u dumaysaa man tashaa midda aad doonto waman ibtaqayta miman cazalt waman gabadha ibtaqayta aad dalabto miman ka mida cazalta aada deeraysay falaa junaaxa calayk daalika kaasaa adnaa u dhow an taqara acyunuhunna ishoodu inay ku qabowsato ay ku farxaan oo walaa yaxzanna ayna murgin wayardayna ay raalli noqdaan bimaa aataytahunna waxaa siisa kulluhunna dhammaantiia kulluhunna dhammaantood ay ku raali noqdaan wallaahu ilaahay yaclamu wuu og yahay maa fii quluubikum quluubtiinna waxa ku jiru ilaahay og yahay wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday caliiman alla og biaxwaali lcibaad xaliiman laa yucajilu lcuquuba xaliim alla dul badan weeyaho cuquubada aan soo dadejinayna qofkii mutaystay ilaahay kuma soo dadejinayo wey aayaddan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay siinaysaa oo ilaahay wuu siiyey waa la khiyaar geliyey oo waxaan qasmiga la yidhaahdo ee gabdhaha u waajibka ragga ku waajibka ah yaa ilaahay rasuulka ka kor yeelay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu labaxaas iyo ka badan uu qabo qasmi baa waajib ku ah inuu baryada u qaybiyo oo gabarh la arkaba habeenkeeda u hoydo oo yani yani baryada iyo nafaqada iyo uu ku simo yaa waajib ku ah ragga taa ilaahay rasuulka wuu ka qaaday sala allahu calayhi wasalam marka gabdhaha xaasaskaagaa ilaahay wuxuu leeyahay midaad doonto yaa dib u dhigaysaa turji man tashaa minhunna gabdhaha midaad doontaad gadaal u dhigi baryadeedii yaa dib u dhigaysaa wa tu'wii ilayka man tashaa midda adiga aada rabtood jeceshahayna waad soo dumaysaa waman ibtaqayta midaad dalabtoo miman casalta gabadha alla gabadhii aada doonto oo miman casalta mid kuwii aada caslisayna ka mid ah oo aada marka hore dib u dhigtay falaa junaaxa calayk haddii aada soo celiso wax dembi a dushaada ma ahanin daalika adnaa an taqara acyunuhunna saasaa u dhow inay ku farxaan gabdhuhu ay farxaan oo walaa yaxzanna aysa murgin wayardayna bimaa aataytahunna wayardayna ay raalli noqdaan bimaa aataytahunna wixii aad siiso oo baryo iyo nafaqo wax alla waxaad siiso ay ku raalli noqdaan kulluhunna dhammaantood oo hadday ogaadaan waxaan inuu amar ilaahay yahay oo ilaahay uu sidaa ku amray oo xag ilaahay aada idan ka haysato raalli bay noqonayaan markaa gabdhuhu raalli bay noqonayaan wallaahu yaclamu maa fii quluubikum ilaahay wuxuu og yahay quluubtiinna waxa ku jiro oo qofku yacni hadduu xataa een, dadaalo qismada iyo wax walba hadduu ku dadaalo wax uuna asagu hananin oo uusa celin karin baa jiro oo uuna simi karin waa qalbiga wey maxabada hadduu qofku xaasas badan leeyahay yacni suurtagal ma noqonayso inuu maxabada qalbigiisa uu u qabo kulligood inay isku mid noqdaan mayl baa imaanaya qaar buu qalbigu u iilanayaa ayaga baan isku mid noqonayn wallaahu ilaahay yaclamu wuu og yahay maa fii quluubikum quluubtiina waxaa ku jira ilaahay wuu og yahay min almayl wa kaana allahu caliiman xaliima ilaahay waa caliim biaxwaali khalqihi buu og yahay xaliim weeyaho cuquubada ilaahay kuma soo dedejiyo marka qismada yaa ilaahay ka riday rasuulka waajibnimadeeda qismadu marka waajibka baryada dumarka loo qaybiyo waajibkuma ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay uu sidaa siiyey fasaxaa la siiyey oo waajib aysa ku ahayn yuu haddana nabigu ku dadaali jiray qasmada iyo baryada oo dumarkiisa wuxuu u qaybin jiray yacni baryadu u qaybin jiray oo mid la arka habeenkeeda ayuu u hoyan jiray wuu simi jiray markaasuu nabigu odhan jiray ilaahayow wixii anigu aan milkiyey aan hantay waan sameeyey haadaa maa amliku waxaan milkiyey wey falaa talumunii maa laa amliku watamlik wa anta tamliku wax anigu aana awoodin oo adigu aada milkisa ilaahu haygu dagaali wey marka waa qalbiga wey taas qalbigu isku mid ma noqonayo turjii waa dib dhigaysaa man tashaau gabadhii aad doonto minhunna zawjaadkii ka mid ah wa tu'wii waa dumi ilayka xaggaagaad usoo dumi man tashaau midaad doonto waman ibtaqayta gabadha aad dalabto oo miman ka mida casalta kuwii aada dheeraysay ah falaa junaaxa calayk wax dembi aad dushaada ka midnaa haddii aad yacni gabadhii aada celisay ood marka hore dheeraysay haddaad soo celiso falaa junaaxa calayk daalika kaasaa adnaa dhow an taqara acyunuhunna ayaguna inay ishoodu ku qabowsato oy ogaadaan bacda takhyiir markii la khiyaar geliyey dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xoogaa markay hadleen waa tii la khiyaar geliyey oo la yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhara doorta ama adduunyada doorta markii la khiyaar geliyey bacdigeed yaa sidaa loola hadlay haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam khiyaar buu leeyahay gabdhahaa gabdhihiinaas xaasaska ah miduu doono intuu doonuu dhoweyn karaa kuu doonana wuu fogeyn karaa waajibku ma aha mana dhihi kartaan yacni waa inaan xaqa noo sintaa ma dhihi kartaan saasaa ilaahay leeyahy tuwi turji waa dib dhigaysaa man tashaa minhunna dumarkii ka mida wa tu'wi ilayka man tashaa mufasiriinta qaar waxay leeyihiin turji waad guursani man tashaa minhunna gabadhaad rabtaad guursani wa tu'wi ilayka man tashaa yacni midaad doontaad furi midaad doontana waad guursani waman ibtaqayta miman casalta waman gabadha ibtaqayta aada dalabtay oo miman casalta kuwii aada fogaysay ka mid ah falaa junaaxa calayk dembi dushaada ma daalika adnaa an taqara acyunuhunna daalika kaasaa adnaa dhow an taqara acyunuhunna ishoodu inay ku qabowsato walaa yaxzanna ayna murgin oo murgooni wey markay ogaadaan inuu amar ilaahay xaggiisa ka yimid yahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam si alla siduu asaga jecel yahay unbaad yeelaysaabuu ilaahay leeyay markay ogaadaan inuu na- rasuulku amar ilaahay ku socdo markaa way murga yani murugtu way ka tegeysaa wax alla waxay rasuulka weydiinayaan maba jira markaas wayardayna way raalli noqonayaan bimaa aataytahunna wixii aada siiso kulluhunna dhammaantood waxay ku raalli noqonayaan yardayna nuunta ku jirtaa lagu adkeynay wayardayna kulluhunna dhammaantood waxay ku raalli noqonayaan bimaa aataytahunna waxaad siiso Ah, min almaali walmabiiti wax alla waxaad siisay raalli ku noqonayaan wallaahu ilaahay yaclamu wuu og yahay maa fii quluubikum quluubtiina waxa ku jiruu ilaahay og yahay wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday caliiman bikhalqihi mid makhluuqiisa og oo ku cilmi leh xaliiman dulqaad leh oo aan cuquubada soo dadejinayna wey laa yaxilu laka annisaa'u min bacdu walaa an tabadala bihina min aswaajin walow acjabaka xusnahun gabdhihii ummahaatulmu'miniinka ahaa ilaahay wuu ikraamay subxaanahu wa tacaala waa la karaamaya iyaguna marka la khiyaar geliyey oo la yidhi ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira ama doorta ama adduunyo doorta la khiyaar geliyey oo ay doorteen fa- fakhtarna allaha wa rasuulahu wa daara alaakhira markay doorteen ilaahay wuu ikraamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ku leeyahay laa yaxillu xalaal maaha laka adiga annisaa'u haween min bacdu sagaalkaa dumarkee oo aada qabto bacdigeed gabar damba xalaal kuuma aha walaa an tabadala bihinna min aswaajin ma tirada keliya unbaa la ii qabanayaa oo gabdhaha mid haddaan intaan qaar furo qaar kale ma guursan karaa walaa an tabadala bihinna min aswaaj ma bedeli karta xataa gabar kale kuma guur- kuma bedeli karta walow acjabaka xusnuhunna gabar yacni ku cajab gelisaba aada aragtid wey waa sifaadka yacni gabdhaha lagu guursado yay kulansatay gabadha yacni jamaal baa loo guursadaa maal baa loo guursadaa xasab baa loo guursadaa diin baa loo guursadaa soo ma rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diin gabadha diinta leh yacni leanna qofka diinta leh wax walbaba waa uu ka fiican yahay soo ma yacni dhinaca ammaanada iyo xuquuqda garashadeeda yacni ayay ku fiican tahay wax walbay garanaysaa soo ma waxa ilaahay uu ku waajibiyey oo xuquuqdahoo lagu leeyahay iyo waxa zawjkeeda ku leeyahay bay taqaanaa marka fadfar bidaati diin taribad yadaaka in khaalifta yacni gacantaadu way carro dhacday waad khasaartay haddaad sifaadka kale u xilato laakiin afar sifo unbaa gabadha lagu raacaa jamaal baa lagu raacaa qurux baa lagu raacaa gabdhaha xasab baa lagu raacaa reer wanaagsan oy ka dhalatay ayaa gabadha lagu raacaa maal baa lagu raacaa hadday hanti leedahay oo yacni qarashka iyo kifaayada laga yaababa inay kaa qaado ama qaar ay kaa qaadana nina ma daynayo wuu raadinaya taasna waa lagu ordayaa wey. Ah, maal baa lagu raacaa gabdhaha diinna waa lagu raacaa laakiin sifaadka waxaa ugu wanaagsan diinta ugu wanaagsan diinta ugu wanaagsan marka walow acjabaka xusnuhunna haba ku cajab geliyo quruxdooda ha ku cajab geliso gabar qurux badan reer wanaagsan ka dhalatay diin leh sifaadkaasay wada leedahay ama qaar badan bay ka leedahay aadba aragtid ma bedeli kartid baa ilaahay leeyahy ilaa maa malakad yamiinuk midigtaadu waxay hanata mooyaane yani gabdhahan milkul yani addoommada ee milkulyamiinta xalaasha ku ah kuwaa basaa lagu ogolay yani jihaadkii baa socdo gaaladii baa lala dagaalamayaa maalinba meel baa la qabsanayaa gabdhaha marka suriyaadka ah intaa rabta waa ka qaadan kartaa laakiin zawjo kale ma guursan kartid baa ilaahay leeyahy gabdhahaas la imtixaamay ee sabray oo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira doortay waxba aan ku weydiinaynin gabdhahaasaa la rabaa yacni bas ayagaa xaasaskaaga ahanay khalaas saasaa ilaahay ayaguna waa la gabdhihii ummahaatulmuuminiidkina ilaahay karaamadaasuu siiyey laa yaxilu xalaal maaha laka adiga annisaa'u haweenku xalaalku maaha min bacdu mar dambe wey yacni waxaad guursatay bacdigeed gabdhaha aad qabto zawjaadkaa bacdigeed xalaal kuuma aha walaa an tabadala bihinna inaad badashana kuuma bannaano min aswaajin haween kale aad ku badasho oo qaar ka mida inaad badasho oo adigoo tirada ilaalinayo oo qayb intaad furto aad qayb kale aad yacni soo dartana laguma ogolo walow acjabaka xusnuhunna kuwa xusnigooda quruxdooda iyo wanaaggooda iyo sifaadkoodu ku cajabgeliyaba aada aragtid wey ilaa maa malakad yamiinuk midigtaadu waxay hanatay mooyaane wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kulligii raqiiban alla xaadira ayuu ahaaday ilaahay waa raqiib addoommihiisu awaamir buu amrayaa haddana awaamirtaas wuu ilaalinayaa in lala fuliyo iyo in kale آه. والرقيب إلهي بأعمال العباد يا أيها الذين آمنوا كو ألي النبي الرمائي لا تدخلوا هقلنا بيوت النبي نبي قريه سهقلنا إلا أن يؤذن لكم إلا إذن إدم مويانه إلى طعام طعام إلا إذن إدم مويانه راشن إلا إذن كو يرى مويانه غير النادرين حال آتهين كو سنغيو إناهو طعامkaas yani diyaar garowgiisa waqtigiisa inaahu yani waqti طعaam wey ama bislaashadiisa waqtiga uu bislaanayo ama waqtiga uu diyaar noqonayo adinkoo sugayo gurigii baad gasheen waqtigii oon la gaarin oo cuntadii waqtigeedii aan la gaarin waxaad sugaysaan waqtiga uu diyaar noqdo gurigu marka reerka rasuulkaad dhibaysaan calayhi salaatu wasalaam iyo ehelkiisi baad dhibaysaan oo gurigii baad fadhidaan wey taa lama ogolo wey walaakin idaa duciitum markii la idiin yeero fadkhuluu gala fa idaa dacimtum markaad cuntaanna fantashiruu kala tagade meesha ha fadhinina walaa musta'nisiin ha isku wehelinina lixadiidin sheeko intaa iska fadhiisataan meesha sheekaha ku bilaabina markii cuntada la cuno kadib ha fadhinina ina daalikum kiinaas kaana wuxuu ahaaday yu-di nabiya nabiga mid dhibaya dhibaya sala allahu calayhi wasalam fayastaxyii minkum wuu idinka xishoonayaa inuu idin yidhaahdo iska baxade waa cuntayseena iska baxa inuu idin yidhaahdo nabigu wuu ka xishoonaya leanna nabigu calayhi salaatu wasalam axadna lama qaabili jirin bimaa yakrah waxa uu necab yahay dadka yani uu ka ilaalin jiray nabigu wallaahu laa yastaxyii min alxaq wallaahu ilaahay laa yastaxyii ka tegi maayo min alxaqi xaqa inuu caddeeyo حقا وإذن بيامنا يا با إله إليه آه. وإذا سألتموهن زوجاتك الرسول كهداد وحويدين إيسان متاعا ألاب هداد ويدين إيسان فاسألوهن سؤالا من وراء حجاب حجاب قداشي سكويدين هأركينا وي كفول كفول وحويديننا هدا وحويدين إيسان من وراء حجاب سؤالا واحد كسؤال إيسان dalikum kaasaa adharu liquluubikum quluubtiina saasaa u nadiibsan iyo wa quluubihina gabdhaha quluubtooda inaan la is arag oon wejigu is arag saasaa quluubta u wanaagsan oo dahirsan baa ilaha li wamaa kaana lakum idinma sugnaanin an tu'duu inaad dhibtaan rasuul allah rasuulka ilaahay inaad dhibtaan ma lihidin laanna gurigiisa inaad iska fadhidaan oo markaad cuntayseen kadib sheeke iskala fadhiisataan ama cuntada aad ka soo hormartaan oo iska fadhidaan kaa waa dhib bay ku tahay rasuulka wey marka rasuulka inaad dhibtaan ma lihidin walaa an tankixuu aswaajahu xaasaskiina inaad guursataanna ma lihidin min bacdihi gadaashii markuu dhinto bacdigeedna xaasaskiisu idinma bannaano oo nabigu aabbuu idin yahay xaasaskiisuna hooyay idin yihiin yaan suuradda awalkeeda kusoo marnay annabiyu awlaa bilmuuminiina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum nabigu calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta naftoodu uga owleysan yahay ixtiraamka wuxuu u joogaa nabigu waalid buu ummadoo dhan u yahay qof la arko waa inuu naftiisa ka jeclaado naftaada rasuulkaa kaaga owleysan waa inaad rasuulka ka jeclaato calayhi salaatu wasalaam wa aswaajuhu ummahaatuhum nabiga zawjaadkiisuna waa ummahaatuhum ummahaatu lmu'miniin wey mu'miniinta hooyay u yihiin fi lxurmati yacni iyo waluzuumi alxuquuqi ayay waalid ku yihiin wey xagga xurmada iyo ixtiraamkay waalid ku yihiin xuquuqdooduna way waajibi oo dee waa in xuquuqdooda la gudo rasuulku hadduu dhinta calayhi salaatu wasalaam xuquuqdooda in la bixiyo weeye dumarka yani zawjaad ummahatulmuminka in la ilaaliyo oo waajib yani xuquuqdooda la guto weeye iyo waajibaadkay leeyihiin waxay u baahan yihiin ina dalikum kaana cinda allahi cadiima ina dalikum kiina rasuulka oo dhibtaan iyo inaad haweenkiisa dabacdaan عند الله إلهي أكتس عظيما إثما عظيما أما ذنبا عظيما وذنب وين وين كاسوي مركا آيدا وحي لي آية الحجاب لي وآية أوسه الرئيسي حجاب كأمرتي وي أمهات المؤمنين كان لقب اللعبي أيها الأمري مركا كوبات إن الله أرك فاسألوهن من وراء حجاب يعني من وراء حجاب كلا هضله yani ha arkinaa ilaahay leeyahay marka waxay soo degtay aayaddan zaynaba bintu jaxshe gabadhii uu zayd bin xaarisa furay ee yacni oo suuradda aw- qaybaheeda hore aynu aayadihii hore aan kusoo marnay markuu nabigu guursaday ayuu weliimo sameeyey calayhi salaatu wasalaam sida anas bin maalik laga warinayo dhacaan buu sameeyey waa gabadhii ugu wemi weliimada weyneyd zawjaadka rasuulka markuu guursanayay nabigu ari buu qalay marka dhacaan badan buu sameeyey saxaabadii buu u yeeray markaa cuntadii baa la cunay dacaamkii markii la cunay dadkii intii badnayd way baxeen qayb baa marka meesha sheeke iskala fadhiisatay marka anas bin maalik khaadimka nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku markuu madiine imaanayay toban sanuu jiray toban sanuu markaa nabiga u khidmaynayay anoo labaatan sano jiro ayuu rasuulku dhintay buu yidhi cid iga og ma jira buu yidhi yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam axwaashiisa inta badan yacni siiradiisa nabiga aad buu u yaqaana lianna safaran waxadaran nabiga kamu hari jirin uu la socon jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay fadhiisteen oy sheeko iska galeen xogaa wuu dhibsaday marka si uu u dareensiiyo wuu baxay nabigu anigana waan ka dababaxay bui waan raacay ilaa xu- xujru caaisha guriga caaishuu tegay albaabkeedii wuu salaamay markaasuu ka soo noqday marka gurigii markuu usoo laabtay weli waa fadhiyaan haddana weli waa sheekaynayaan markaasuu haddana laabtay nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu laabtay haddana guryihiisii buu tegay haddana iridoodii xaasaskiibuu qaar ka miduhu salaamay Ah, marka kayfa yani wacalayka salaam ya rasuul allah kayfa wajadta ahlaka saasay markaa nabiga or- ku odhanayeen dumarkiisu markii uu salaamo yani ka ka waran reerkaaga cusbaa iyo saasay nabiga odhanaya markaasuu soo laabtay haddana markaa labaad uu soo laabtay ayay baxeen wey markaasuu nabigu guriga galay satrigii iyo daaha buu markaa sii daayey nabiga calayhi salaatu wasalaam aayadana wuu akhriyey marka aayaddaa soo degtay waidaa sa'altumuuhunna ah, fas'aluuhunna min waraa'i xijaab Mm. marka waxaa markaa laga nahiyey mu'miniinta oo ilaahay ka nahiyey oo waxaa loo sheegayaa sida ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la dhaqmayaan iyo aadaabta la doonayo in la ilaaliyo aadaabta in la ilaaliyo la rabo waxa weeye waxa rasuulka ehelkiisa la faray rasuulka lagu soo dejinayo wax ummadda oo dhan lagula hadlayo marka dhacaamka iyo cuntada marka guryaha la tegayo aadaab bay leeyihiin waa in aadaabta la ilaaliyo yani wa- dhacaamku markuu diyaar noqonayo dadka cuntada samaynayo waa inay wakti go-an cuntada u sameeyaan dadkana u sheegaan saacaddaas waktigaa imaada waktigii lagu yeeray inaad imaataa la doonaya waktigii lagu yeeray markaaba inaad imaataa la doonaya maaha inaad iska maqnaato ama aad meelaha iska warwareegto wakti damba imaato adoo lagu sugayo maya waa markii laydiin yeero faidaa du- idaa duciitum fadkhuluu baa ilaah yidhi faidaa dacimtum fantashiruu Ah. markaad laydiin yeero soo gala guriga imaada la waa laydiin diyaargaroobe imaada haddii laydin yidhahdo waa laydiin diyaargaroobe cuntada markaad cuntaanna fantashiru waxaad meesha u fadhisaan ma jirade inaad meesha adinkoo u- yacni waktiga iskaga dhammaysaan ma aha ood meesha iskaga fadhinaan oo reerka aad dhibaato u geystaan oo xayirtaan ma aha guryaha in lagu nastaa ilaahay ugu talagalay marka guriga haddii maanta oo dhamartidu iska fadhido reerkii guriga lahaa dhib bay qabaan culays bay ku jiraan dee ayay dhibaatay ku jiraan ka inay dadku wax gartaan baa la doonaya inaad xayirto reerka dhibaato u geysa maaha waa inaad culayska ka qaado wey marka sabab kalena way horeysay oo sayid cumar baa wuxuu leeyahay yani aayadaha aayadan yani aayatulxijaabka min muwaafiqaati cumar bay ka mid tahay aayadaha sayid cumar uu rasuulka ula yimid ra'yiga ula yimid oo waxyigu waafaqay bay ka mid tahay rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yaa rasuul allah ixjib nisaa'ak haweenkaaga xijaab fa innahu yadkhulu calayhina albaru waalfaajir yani qof wanaagsan iyo qof xunba wuu kuu imaanayaa ummahaatulmu'miniinka in la arko munaasab meehe xijaab buu yihi rasuulka ilaahay markaa rasuulku wuu ka aamusay calayhi salaatu wasalaam markaa gabadhihii kumuuna amrin xijaab kumuuna amrin waagii hore ma jiri jirin guryaha dee iyo masquula ma jirin habeenkii bay markaa gabdhuhu habeenkii unbay banaanka u bixi jireen maalintii oo idil guryahay ku jiri jireen marka habeenkii habeenkii dambe sawda bintu zacma zawjaadka nabiga ka mid ah ayaa marka banaanka u baxday sayid cumar marka asagoo arrinta ku adkaynayo doonaya in gabdhaha la xijaabo ayuu markaa yidhi yaa sawda gabar yacni laf laho weyn bay ahayd oo yaa sawda qad carafnaaka waan ku garanaynaa inaad adiga tahay waxa meesha sii socda markaasay iyadoo xanaaqsan bay ku laabatay gurigeedii waxay tihi yaa rasuul allah dee cumar saasuu samaynayaa yani ma nagala hadaashi meel marka fanazalad aayat lxijaab aayat lxijaab baa soo degta markii marka wuxuu leeyahay sayid cumar marka rasuulka waafaqtu rabbi ayuu yidhi sayid cumar fii halaain ilaahay saddex baan ku waafaqay yacni ra'yigii uu sayid cumar soo jeediyey ayaa waxyigu soo waafaqay marka ilaahay baa igu waafaqay muusa odhanne wuxuu yihi waafaqtu rabbii fii halaain ilaahay baan saddex baan ku waafaqayo marka iyadoo yacni xaramkii la dawaafayo ayuu wuxuu yaa rasuul allah low ittakhadta maqaama ibraahiima musallan maqaamu ibraahim yacni meel lagu tukado salaada lagu tukado musallia ma ka dhigatid yani ma nooga yeeshid waay aayaddii baa soo degtay watakhiduu min maqaami ibraahiima musalla aayadda labaad waxay aayat lxijaab yaa rasuul allah uxjub nisaa'aka fainahu yadkhulu calayhina albara walfaajir aayat lxijaab baa soo degtay wayaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab hay-adda saddexaad waxay ahayd markii ay zawjaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku xoogaa ay ku masayreen oo ay wax weydiisteen intayn aayadda takhyiirka soo degin ayuu sid cumar markii loo sheegay ayuu zawjaadka rasuulka oo dhan ku wada wareegay mid walba gaar boo la hadlaya haddii aada rasuulka dhibka ka dayn weydaa oo rasuulku uu idin furo kuwa idinka khayr badan buu ilaahay idinkugu bedelaya ah casaa rabbahu in dallaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayra minkun saasuu ku yidhi haddaad rasuulka dhibka ka day weydaan aswaaj adinka idinka khayr badan baa ilahay idinku bedeli ilaahay umu salama ku tiri yani ku tiri yani cumarow rasuulku inaad dumarkiisi u wacdiisaad hadda rabta asagu maxuu ku wacdiye mala miya adaa doonaya inaad dumarka u wacdiisa miya marka aayaddaa soo degtay markiiba casaa rabbuhu in dallaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayra minkuna muslimaatin mu'minaatin qaanitaatin taa'ibaatin caabidaatin saa'ixaatin hayibaatin wa abkaaran baa ilahay marka aayadda marka saasay ahaydo yani sid cumar ayay ahayd markaa yani ra'yigiisii uu usoo jeediyey rasuulku in badanna kusoo celceliyey ayaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku amray inuu rasuulku dumarkiisa xijaabo markaana xijaabka oo dhan ayaa haddana la amray rasuulka calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa iyo gabdhihiisa iyo nisaa'u lmu'miniin oo dhanbo inay markaa xijaabka ay qaataan yani yudnina calayhina min jalaabiibihinna baa ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nabi rumeeyeyow laa tadkhuluu buyuuta annabiyi nabiga guryihiisa ha gelina ilaa an yu'dana lakum in la idiin idmo mooyaane ilaa acaamin dacaam in la idiin idmo mooyaane mufasiriinta qaar waxay leeyihiin yani dad waxaa jiray waktiga un cuntada la kariyo dhowran jiray oo markii waktiga cuntada la joogo yani waktiga intay fiirsadaanu guriga rasuulka iska soo geli jiray si wax loo siiyo iska imaan jiray baa jiro marka qoryahaasay aayaddu la hadlaysaa wey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi nabiga guryihiisa ha gelina ilaa an yu'dana lakum in la idiin idmo mooyaane ilaa dacaamin dacaam in la idiin idmo mooyaane oo dacaam baa laydinkugu yeero imaadaa la yidhi hayra naadiriina xaalaa tihiin kuwa sugayo inaahu dacaamka waktigiisa wey waktahu waktiga uu ku diyaar garoobayo inaad guriga kusii sugtaan maaha waa inuu waktiguu diyaar yahay aada imaataan wey walaakin idaa duciitu marka la idiin yeero saacadaasaa la yani cuntadu diyaar tahay waktigaa imaada fadkhuluu markaa imaada wey fa idaa dacimtum markaad cuntaanna fantashiruu kala dhaqaaqa de markiiba ka cadde kala dareera meeshaa iska fadhinina fantashiruu baa ilaahay walaa musta'nisiina lixadiid walaa musta'nisiin ha isku wehelinina lixadiidin sheeko ha isku wehelinina oo sheeko aan macna qiimo lahayn ina qofkana wax soo tuuro qofkana wax yidhaahdo maanta hore meesha lagu sheekeeyo taa rasuulkaay dhibaysaa calayhi salaatu wasalaam ina daalikum kiinaasa ilaahay haddaad meesha ku sheekaysaan wakti aan la idiin idmin aad guryaha iska soo gashaan ina daalikum kiina kaana wuxuu ahaaday yu-dii mid dhibaya annabiya sala allahu calayhi wasalam nabiguu dhibaya fayastaxyii minkum wuu idinka xishoonayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wallaahu laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama tegayo inuu caddeeyo kama tegayo xaqa waa idiin caddaynayaabaa ilahay waa idin baraya walaa yas wallaahu ilaahay laa yastaxyii ka tegi maayo min alxaqi yacni xaqa cadayntiisa ilaahay kama tegay waidaa sa'altumuuhunna gabdhihii ummahaatulmu'miniinka ah haddaad su'aalaysaan mataacan alaab haddaad wax weydiisanaysaan fas'aluuhunna su'aala min waraa'i xijaabi xijaab gadaashiisa ka su'aala ilaahay le daalikum kaasa adharu daahirnimo badan liquluubikum sina inaad yeeshaan oo gabdhaha aad yacni iina ka hortegin ee aad min waraa'i xijaab ka weydiisaan daalikum kiinaasa adharu liquluubikum quluubtiina saasaa u dahiran iyo wa quluubihiina ayaga quluubtooda maxaa leey shaydaan baa jiro qofku ilaahay waxbuu ku abuuray marka quluubtiina waxa u wanaagsan u dahaarada badan waa taas inayna arkin gabdhaha ayaguna aysa idin arag wey wamaa kaana lakum idinma sugnaanin an tu'duu rasuula allah rasuulka ilaahay inaad dhibtaan ma lihidin walaa an tankixuu aswaajahu ah, qaar saxaabada ka mid ahaa u sheegay rasuulka hadduu dhinto anigu caaishaan guursanaya raggaa saxaabada ka mid a laga sheegay ilaahay wuu nahiyeybu nabigoo nool calayhi salaatu wasalaam gabdhahan ummahatulmumiinka hooyaydin yihiin ma guursan kartaan baa ilaahay walaa an tankixuu aswaaja xaasaskiisa inaad guursataanna ma lihidin min bacdi asaga gadaashi abaddan weligiin ina daalikum kaas kiinaas kaana wuxuu ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa cadiiman ay denban cadiiman inaad rasuulka dhibtaan ama xaasaskiina xaasaskiisa aada hawaysataan kaas wuxuu ahaaday cinda allahi ilaahay agtiisa cadiiman mid weyn in tubduu shay-an shay haddaad daahirisaan ow tukfuuhu aada qarisaan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kulligii caliiman mid og buu ahaaday waxaad muujisaan iyo waxaad qarisaanba ilaahay waa idin ogi qofku waxa uu niyoodo waxa uu qalbigiisa kula sheekaysto ilaahay waa idin ogyahay subxaanahu wa tacaala in tubduu shay-an shay haddaad muujisaan ow tukfuuhu aada qarisaan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay kulligii caliiman mid og buu ahaaday laa junaaxa calayhina fii aabaa'ihina walaa abnaa'ihina walaa ikhwaanihina markii la yacni laba- la- la amray zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay isxijaabaan min waraa'i xijaab in lagala hadlo markuu ilaahay ku amray ayay waxay yidhaahdeen aabbayaalkiibaa hadlay iyo wiil- ilmihii ay dhaleen iyo walaalahood annagu xataa maynaan min waraa'i xijaab kala hadalnaa ilaahay rasuulkiisiiyo marka ayaddaa soo degtay laa junaaxa calayhinna gabdhaha zawjaadka umuaatulmuminiinka ah dushooda dembi ma ahaanin fii aabaa'ihinna aabbayaalkood haddayna iska xijaabin walaa abnaa'ihinna wiilashooda waxba dembi maaha haddayna iska xijaabin walaa ikhwaanihinna walaalahood walaa abnaa'i ikhwaanihinna walaalahood wiilasha ay dhaleen walaa abnaa'i akhawaatihinna gabdhaha la dhashay wiilasha ay dhaleen walaa nisaa'ihinna nisaa'u lmuslimiin wey dadka muslimiinta ah dumarkooda haweenkuna iskama xijaabayaan walaa maa malakad aymaanuhunna waxay midigtoodu hanatayna addoommahana waxba dhibaataa ma leh wattaqiina allah ilaahay ka baqa oo waxa ilaaha uu idinka reebay oo uu idinka xarimay ka fogaada ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kulligii shahiidan alla daalacanayo o arkaya ayuu ahaaday laa junaaxa calayhinna wax dembi a dushiinna ma ahanin calayhinna gabdhaha dushooda wax dembi a ma ahanin fii aabaa'ihinna aabbayaalkood iska xijaabi mahayaan yacni fii tarki lxijaab yacni fii aabaa'ihinna aabbayaalkood markay la hadlayaan ama la kulmayaan inay isxijaabin taa waxba dembi kuma ah walaa abnaa'ihinna wiilasha ayagoo ay dhaleen waa maxaarimtoodii wey dadkii maxramka ahaa wey walaa ikhwaanihinna walaalahoodii la dhashay walaa abnaa'i ikhwaanihinna walaalahood oo la dhashay wiilashii ay dhaleen waa wiilashay eedada u yihiin lianna waa maxramkoodii wey soo maha iskama xijaabayaan walaa abnaa'i akhawaatihinna gabdhaha ayaga la dhashay wiilasha ay dhaleena habaryarga ay u yihiinna iskama xijaabayaan walaa nisaa'ihinna walaa maa malakat aymaanuhunna walaa nisaa'ihinna maxaa loo leeyay nisaa'ihinna yacni nisaa'u lmuslimiin baa laga wadaa marka waxaa baxayo kuwii gaalada ahaa oo yacni yahuuddi iyo nasaarti iyo mushrikiinta iyo haweenkooda kuwaas way iska xijaabayaan saasay leeyihin way iska xijaabayaan tafsiirka yacni u horeeya waa kaas wey walaa nisaa'ihinna Ah, haweenka muslimiinta ah iska xijaabi maayaan walaa maa malakat aymaanuhunna midigtoodu waxay hanatay oo addoommahana iskama xijaabayaan يعني رجع قبله وحي يم دوم لو قيبود ورجع يدوم بيلين ومطلق بيلين فدين بعد بس لا سوي يعني ساسا أنا حب بدن إن لا يرادو يعني رجع ويلش أدومها أيوب ليهين اسكب حجابيات ودمك ما هو مرحبا فسنين دقار وحي ليهين ماي قبلها أم بين اسك حجابينين هذا الرجع يهين رجع يعني وأجنبي واسك حجابيان آه. ولا ما إلا ما ملكت walaa nisaa'ihina iska xijaabi maayaan walaa maa malakat aymaanuhuna midigtooda waxay hanatay baa ilahay leey marka adeerkii laguma darin walaa acmaamihina ilaahay ma odhan adeeryaalkood adeerku waa maxram oo gabadha adeerkeed iska xijaabi mayso laakiin aayadda laguma darin waxa aan loogu darin waxa le xikmad baa ku jirto adeerka wiilkiisa ajnabi buu ka yahay oo adeerka wiilka uu dhalay gabadha way guur- way isguursan karaan soo maa ajnabi buu ka yahay marka maadaama wiilkiisu ajnabi ka yahay adeerkii wuu idiin soo geli karaa lama odhani leanna waxaa laga yaabaa inuu markaa adeerku arko gabadhii uu arko oo markaa uu wiilkiisa ay u bannaanayd uu markaa uu tilmaamo ama uu sheego marka adeer laguma darin aayadda waa la joojiyey marka adeerka ah. marka laakiin waa maxram asagu adeerku waa maxram aabbaha la dhashay wey. واتقين الله إلهي كبقى إن الله إلهي كان وحو هذا على كل شيء شيء كله شهيدا لا ضال عنه يهاد إن الله إلهي وملائكته ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيكو صلينا يا يا أيها الذين آمنوا كوي علي النبي رميه صلوا عليه نبي كصليا وسلموا سلام تسليما سلامت بإلهي لي آه. إن الله إلهي وملائكته يصلون على النبي صلاة الله الرحمة وصلاة الم- الملائكة الدعاء آه. إلهي سبحانه وتعالى رسول كيس وأن حريستي وهو كسليي ذكره في الأم يعني في الملائكة ملائكة دحداد كشيغ وكو أماني وأن أن حريستي وملائكته ملائكتي سنة ويكسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعيين يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا kuwii aliya nabi rumeeyo salluu calayh waa amar rasuulka ku salliya sala allahu calayhi wasalam marka salligu waa waajib Ah, mar waa waajib laakiin akharu lawqaat waa sunno inaad yacni mar alla markii nabiga magaciisa aada maqasho inaad ku salliso waa waajib markaas waad ku sallinaysaa في التشهد الأخير في الصلاة وواجب في كل مجلس مجلس كستو الله فرديو مربو واجب كوية إن مر لا تمادو واجب كوية صلوا عليه كو صلي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أو ويدي نحريس إنو أزياديو مقام كيسا وأزياديو نبي كو صلي وسلموا سلاما تسليما سلامت سلام إلهي إن الذين كو يؤذون دبيو allaha ilaahay kuwa dhibaya wa rasuulahu rasuulkiisa dhibaya lacanahum allah ilaahay baa lacnaday abcadahum allahu can raxmatihi fi dunya waalaakhira wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab buu u diyaariyey muhiinan ihaaneeya duu ihaanatin cadaab ihaano u saaxiiba ina aladiina yu'duuna allaha wa rasuulah kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa dhibay ilaahay nina ma dhibi karo macnaheedu waa kuwa ilaahay caasinaya macaasida la imaanayo kuwa rasuulkiisa dhibayaa loo jeedaa oo wixii qofkii rasuulka dhibo ilaahay buu subxaanahu wa tacaala dhibay lianna rasuulka ilaahay baa karaameeyey subxaanahu wa tacaala marka waaladiina kuwa yu'duuna dhibayo ina aladiina kuwa yu'duuna dhibayo allaha ilaahay dhibayo wa rasuulahu rasuulkiisa dhibayo Ah, marka waa mushrikiinta kuwa gaalada ah ilaahay bay dhibeen oo waxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullah walil asnaami shufacaa malaa'igtu waa gabdhihii ilaahay bay yidhaahdeen asnaamta iyo waxaan aan caabudaynana shafaacay leeyihiin oo way ugu shari ilaahay bay u shariig yeeleen oo cibaadada la wadaajiyeen yahuud baa ilaahay dhibtay oo waxay yidhaahdeen yani yahuud ilaahay bay dhibeen oo waxay yidhaahdeen cusayr ibn llah Ah, waa ibnullah bay yidhahdeen nasaar ilaahay bay dhibeen oo waxay yidhahdeen almasiix ibnullah آه. الله ثالث ثلاثة آه. صدح متكود وي آه. إله إيو عيسى إيو مريم مركا وصدح إله بين هذا آه. إن الله ثالث ثلاثة صدح بو صدح كويا إيرادين إلهي سبحانه وتعالى مركا dhibaatada kuwa la yimid waa kuwa rasuulka kuwa dhibayo waa kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan fiicnayn ka oranaya rasuulka majnuun bay ku yidhaahdeen shaacir bay yidhaahdeen saaxir bay yidhaahdeen wax walbay rasuulka ku sheegeen calayhi salaatu wasalaam ina aladiina kuwa yu-duuna allaha wa rasuulah kuwa ilaaha iyo rasuulkiisa dhibayo lacanahum ullah ilaahay baa lacnaday abcadahum ullahu can raxmatihi naxariistiisuu ilaahay ka dheeray fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirati aakhira labaduba wa acadda ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga cadaaban cadaab buu u diyaariyey muhiinan duu ihaana ihaano u saaxiiba cadaab ihaaneeyo duleeyo yaa ilaahay u di- u diyaariyey waaladiina kuwa yu-duuna almu'miniina waalmu'minaat waaladiina kuwa yu-duuna dhibayo almu'miniina mu'miniinta dhibayo waalmu'minaat gabdhaha mu'minaadka kuwa dhibayo bigayri maktasabuu waxayna kasbanin bay ku dhibayaan faqad ixtamaluu waxay xumbaareen buhtaanan bay xumbaareen nabyo wa isman dembi mubiinan cadwe kuwa yacni mu'miniinta dhibayo oo dembi ayna gelin ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka ku dhibayo bikayri maktasabu waxayna kasbanin bay ku dhibayaan yani waa kuwa xumaanta ka sheegayo yacni ee mu'miniinta waxayna samaynin oo xumaanta ah ku tilmaamayo faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiinan baa ilahay ixtamaluu waxay xumbaareen buhtaanan nabyo iyo angeegsaar weeye iyo wa isman dembi mubiinan cad ayay xumbaareen yaa ayuha nabiyu iqul liaswaajik haweenkaaga waxaad u tidhaahdaa wa banaatika gabdhahaaga wa nisaa'i lmu'miniin mu'miniinta dumarkooda waxaad ku tidhaahdaa yudniina ha raariciyeen calayhina dushooda min jalaabiibihinna jilbaabkooda ha ku sii daayeen dushooda dalika kaasaa adnaa dhow an yucrafna in la garto oo falaa yu-dayn aan la dhibin wey wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran alla dunuubta dhaafo raxiiman oo naxariista wey yaa ayuha nabiyu nabiganow qul liaswaajik yani haweenkaaga waxaad u tidhaahdaa wa banaatika gabdhahaaga wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhina min jalaabiibihina yani markay baxayaan habeenkii oo kale markay baxaan yani xijaabka ha qaateen si loo kala garto gabdhaha xaraa'irta oo xorta ah iyo kuwa yani yani jawaarida kale sida loo kala garto yani gabdhaha xarta ah waa inay isxijaabaan wey yudniina calayhinna dushooda ha ku raariciyeen min j- min jalaabiibihinna jilbaabkooda ha ku sii daayeen jilbaab marka waxaa la yidhahdaa maa talbisu lmar'atu yani fowqa hiyaab waxa ay madaxa ay ka soo gashanayso jirkooda oo dhanna ay ku sii daynayso kaasaa jilbaab la yidhaah oo sida yacni u badan dumarku markay wax xirtaan yacni jilbaabka haddayna qabin luquntooda iyo laabtooda iyaa bannaanaanayso jilbaabku marka madaxa la soo gelinayaa ilaa wuu qarinayaa jirka intiisa badan buu qarinayaa marka jirkooda ha ku sii daayeen yudniina calayhinna ha ku sii daayeen min jil min jalaabiibihinna jilbaabkooda waa dharka yacni waasaca ee korka laga gashado dharka korkiisa laga gashado la isku sii daayo kaasaa jilbaab la yidhahdaa daalika kaasaa adnaa dhow an yucrafna in la garto inay gabdho xora yihiin yaa markaa la garanaya falaa yu-dayna lama dhibayo markaas wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday kafuuran alla dunuubta dhaafo mu'miniinta u dambi dhaafo raxiiman bihim u naxariis lain lam yantahi lmunaafiquun kuwa munaafiqiinta haddayna ka reebtoomin waaladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun maradka uu ku sugan yahay waalmurjifuuna iyo kuwa gilgilaya fi lmadiinati magaalada gilgilaya lanuqriyannaka bihim waan kugu salladaynaa baa ilaahay leeya ayagaan adigaan kugu salladaynaa uma laa yujaawiruunaka kula deganaan mahayaan oo kula darsi mahayaan fiiha fi lmadiina ilaa qaliilan wax yar mooyaane yani magaaladaa laga tarxiilaya marka waa la laynaya yani malcuuniin xaal ay yihiin kuwo la lacnaday oo ilaahay raxmadiisa laga dheeray aynamaa suqifu meel alla meeshii lagu arkabo ukhiduu waa la qabanayaa wa qutiluu waa la laynayaa takhtiilan layn sunnat allaahi ilaahay sunnadiisi weeye fi ladiina khalow min qabl waa sunnadii ilaahiyad ahay fi ladiina khalow min qabl kuwii hore ayaa noocaas ahaa lagu sameeyey walan tajida heli maysa lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisana tabdiilan wax bedelitaana u heli maysa lain lam yantahi lmunaafiquun munaafiqiinta waxay ahaayeen dad dhib badan markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidan diro sariyo markuu diro ciidan uu diro yacni magaaladee waxay ku faafinayaan ciidankii uu rasuulku diray waa la laayay waaja eber baa laga dhigay yani cadowgii baa imaanayo ayagana waa la laayay oo eber baa laga dhigay Ah. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بإلهي حمان هم بي فافنيا dadka dhexdooda yani waxaan jirin oo beena iyo xumaan bay ku faafinayaan marka magaaladii bay akhbaartaas beenta ah ayay magaaladii ku ligligayaan lain lam yantahi lmunaafiquun munaafiqiintu haddayna ka reebtoomin waladiina kuwa fii quluubihim quluubtooda maradun shakiga iyo munaafiqnimadu ay ku jirto walmurjifuuna fi lmadiina kuwa magaalada gil- lulayo oo gelgelaya oo akhbaarta beenta ah ku yani ku faafinaya magaalada lanuqriyannaka bihim waan kugu salladaynaa Las- lanusallidannaka calayhim adaan kugu sallidaynaa baa ilaahay leeyahy lanuqriyannaka bihim uma laa yujaawiruunaka kula dersi mahayaan oo magaalada kula deganaan mahayaan fiiha fi lmadiina ilaa qaliilan waxyar mooyaan waa inta lasoo qabanaya un malcuuniina xaal ay yihiin kuwa la lacnaday oo raxmadda ilaahay laga dheereeyey aynamaa huqifuu meel alla meeshii lagu helabo aynamaa huqifuu aynamaa ukhiduu wa wujiduu meel alla meeshii lagu helabo ukhiduu waa la qabanayaa wa qutiluu waa la laynayaa taqtiilan laynu sunnat allaahi ilaahay sunnadiisii weeye fi ladiina khalow min qablu yani kuwii hore ugu wada'a wey sunnat allah ilaahay sunnadiisii weeye fi ladiina kuwii sunno ugu ah khalow tegay min qablu horay kuwii hore u tegey ee munaafiqiinta ahaa ayaa sun- sidaa lagula dhaqmay weeye walan tajida heli maysid lisunnati illaahi ilaahay sunnadiisana tabdiilan bedelitaan wey yasaluka annaas dadku waxay ku su-aalayaan can isaaca saacadda qiyaamay ku weydiinayaan saacadda goormay dhacaysaa waa goorma saacadda qiyaamo saacadday ku su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda allah ilaahay agtiisu ahaa wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiya saacadda qiyaamo adiga lacalla saaca saacaddu inay tahaa takuunu qariiba lacalla saaca saacaddu inay ahaataa laga yaaba takuunu qariiban mid dhow Ah, mar dhow inay dhacdaa laga yaaba laakiin waktiga ay dhacayso ilaahay baa garanaya istaasara allahu bicilmiha saacadda qiyaamo goorta ay dhacayso ilaahay baa la khaas noqday cilmigeedu cid kale ma oga wey yasaluka annaas dadku waxay ku su-aalayaan can isaacati saacadda qiyaamay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa innamaa cilmuhaa cinda allah cilmigeedu wuxuu ahaaday cinda allah ilaahay agtiisa wamaa yudriika adiga maxaa ku ogeysiiyey lacalla saaca saacaddu takuunu qariiba takuunu inay ahaataa laga yaabaa qariiban mid dhow wey Ah, waqti dhow inay dhacdo ayaa laga yaabaa wey ina allaha ilaahay lacana alkaafiriin gaalada ilaahay wuu lacnaday naxariistiisuu ka dheereeyey wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey saciiran naar kulul baa ilaahay u diyaariyey khaalidiina xaalay yihiin kuwa ku waaraya fiiha fi naari abadan weligood laa yajiduuna heli maayaan weliyan weli yudaaficuhum walaa nasiiran mid u gargaarana heli mahayaan wey yowma maalin bayna helaynin wax u gargaaro tuqallabu wujuuhuhum wejiyaalkooda la gedinayo dahran libadnin fi naari naartaa wejigooda lagu gedinayaa yusxabuuna fi naar naarta dhexdeedaa lagu jiidayaa yaquuluuna xaal ay leeyihiin yaa laytanaa shallaytadeenne adacna allah ilaahay maxaanu adeeci weynay wa adacna rasuula rasuulka maxaanu adeeci weynay saasay markaa ku calaacalayaan waa waqti aan markaa calaacal uusan waxba u tari doonin wey ina allaha ilaahay lacana alkaafiriin gaalada ilaahay wuu lacnaday naxariistiisuu ka dheereeyey wa acadda lahum ilaahay wuxuu u diyaariyey saciira naarta saciiro la yidhaahdo ee aadka u kulul baa ilaahay u diyaariyey khaalidiina xaalay yihiin kuwa ku waaraya fiiha fi naar abaddan weligood naartaasay ku jirayaan oo qofku hadduu bilaa iimaan dhinto cadaabkiisu waa khuluud wey wuu ku- wuu ku waarayaa weligii laa yajiduuna heli maayaan weliyan weli yani yudaaficuhum yani difaaco oo cadaabka iyo dhibaatada ka difaaco walaa nasiiran mid u gargaarana heli maayaan yowma maalin bayna helaynin weli iyo nasiir tuqallabu wujuuhuhum wejiyaalkooda la gedinayo dahran libadnin yaa loo gedinaya yani naartaa lagu dhex jiidayaa markaas kolba dhinac loogu jiidaya Ah, tuqallabu wujuuhuhum wejiyaalkoodaa la gedinayaa fi naari naarta dhexdeeda yaquuluuna waxay leeyihiin yaa laytanaa shallaytadeenne adacna allah ilaahay maxaanu adeeci weynay wa adacna arasuula rasuulka maxaanu adeeci weynay وqaaluu waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow innaa annagu adacnaa waxaan adeecnay oon raacnay saadatana madaxdeenni yani ru'asaa'anaa ru'asadeenni baan raacnay leeyihiin wa kubaraa'anaa kuweenni noo weynaa ee aqoonta lahaa ayaan raacnay fa adalluunaa wayna dhumiyeen asabiila waddadii bay naga dhumiyeen asabiil ay sabiilu liimaan iimaanka waddadiisii bay naga dhumiyeen way rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aatihim sii dicfayni min alcadaab ilaahow cadaabka u laban laab walcanhum ilaahow lacnad lacnan lacnad kabiiran weyn aw kaiiran weyn lacnad fara badan lacnatan bacda lacnatan ilaahu ku rid laanna dhibaatada waxa noogu sabab lahaa waa ayage ilaahow cadaabka u laban laab oo cadaab alkufri iyo cadaab alidlaal weeye gaalnimadii ay la imaadeen iyo baadiyeynta ayna baadiyeen laba cadaab ilaah ku abaalmari kun laba cadaab ilaah ku abaalmari bay leeyihin lacnadna ku rid bay leeyihin fara badan oo weyn wey rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aatihim ilaahow say dicfayn min alcadaab ilaahow cadaabka u laban laab saasay leeyihiin wa qaaluu waxay yidhaahdaan yaa rabbanaa rabbiganow ina anagu adacnaa waxaan adeecnay saadatana madaxdeenni baan adeecnay saadadu shurafaa'ana iyo umaraa'ana labaduba yacni way noqon kartaa kuwii yacni sharafta lahaa ee madaxda noo ahaa iyo kuwii madaxda noo ahaa ee noo talinaya yaan raacnay wayo ilaahu ayagaan raacnay wa kubaraa'ana kuwii noo weynaa baan raacnay waa odayaashii ogaasyihii iyo aduqaydii madaxdii weeye ayaan raacnay iyo kuwii aqoonta sheeganayay ee culummada u ahaa weeye wa kubaraa'ana fa adalluuna wayna dhumiyeen asabiila waddadii bay naga dhumiyeen sabiila aliimaan bay naga dhumiyeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow aatihim dicfayni min alcadaab ilaahu cadaabka u labanlaa kuwaa adduunyada wayna dhumiyeen kuwii dariiqii iimaanka naga leexiye ayaga ahayn ayagaana dhumiye ilaahu cadaabka u labanlaabo cadaab alkufri wa cadaab alidlaal ilaahu ku cadaab bay leeyihin cadaabka u labanlaab aatihim ilaahu si dicfayni min alcadaab walcanhum ilaahu lacnan lacnan kabiira lacnatan bacda lacnatin wey lacnadka weyn yani ilaahu lacnad wey yalcanhum ullahu walmalaa'ikatu wannaasu ajmaciin weeyo yacni lacnad fara badan yaa ku dhacaysa wey waa lacnatin bacda lacnatin lacnad aada u fara badan oo weyn ilaahu lacnad yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nabi rumeeyow laa takuunuu ha noqonina kaladiina aadow muusa kaladiina kuwii oo kale ha noqonina aadow dhibay muusa nabi muuse dhibay fabara'ahu allah ilaahay baa bari yeelay mimaa qaaluu waxay yidhaahdeen wa kaana wuxuu ahaaday nebi muuse cinda allaahi ilaahay agtiisa wajihan daa jaahin mid ilaahay agtiisa jah kule buu ahaaday Aa, mid sharaf leh oo ilaahay agtiisa maqbuulan mustajaabu dacwa ah ayuu ahaa ilaahay agtiisa ku ahaa way marka kuwa nabi muuse dhibay oo kale ha noqonina adinkuna saasa ilaahay muuminiinta ku leeyay ummaddana ilaahay wuxuu amrayaa in aysan noqonin yahuuddii nimankii reer bani israa'iil ee nebiyullaahi muuse dhiboo kale marka rasuulkaa ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi muuse maxaa lagu dhibay kaana wuxuu ahaa rajulan xayiyan nin xishood badan buu ahaa yacni weligiis lama arag jirkiisa meel lagama arag isagoo qaawan yacni jirkiisa lama arag marka ayagu meelahay tegi jireenoo meel maxfilahay ku wada qabaysan jireen kulligood intay dharka meel wada dhigtaan ayay wada qaaqaawin meesha ku qabaysan jireen asagoo marka meel gaaruhu weligii tegi jiray weligii lama arag markaasa yidha muuse muxuu qarinayaa waxa uu keligiisu meel u tegayo oo meel ragga la midka waa raggu de waxa meesha ku wada qabaysanaya oo ragga ugu dhex qabaysan laaya laasim jirkiisa cillaa ku taallo ama baras buu qabaa ama aadar weeyo sheeluu qabaa waxbuu qabaa waxbuu qarinayaa bay yidhahda marka nabigay wax ka sheegi jireenoo saasay markasta ku caayi jireen waxbuu qarinayaa bay odhan jireen marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu beri yeelo oo waxa uu sheegayaan oo dhan inuu midna qabin ayaa ilaahay tusinayay marka meel gaar wuu tegey nebiyullaahi muuse wuu qabaystay markaa dharkiisii buu dhagax dul saartay markaasuu qabaystay markuu qabaystay ee uu soo baxay uu yidhi dharkii aada qaadatid dhagaxii baa markaa dharkii la carray fara alxajaru bihawbi dhagaxii baa maryihii la carray marka nabi muuse ushiisii buu qaatay dhagaxii buu daba ortay sawbii xajar sawbii xajar dhagaxyow dharkaygayse war dhagaxyow dharkaygayse buu daba ordaya suu ula sii ordayey jamaaco fara badan oo yahuud oo meel joogto ayuu dhexdoodu istaagay dhagaxii marka kulligood way wada arkeen muuse inuun wax balaayaa qabin jirkiisa wax uu qabo alla ma jiro yacni dadka asagaa ugu caafimaad badanoo ugu nadiifsan way dharkiisii buu ka qaatay dhagaxii markuu dharkii labistay uu garaacay marka dhagaxii buu garaacay leanna dharkii buu kala soo tegay soo maha fa darabahu halaaa darabaat aw arbaca darabaat aw khamsa darabaat buu nabigu yidhi Ah, shan ulood buu ku dhuftay laanna nin shadiid oo cara badan ayuu ahaa nabiyullaahi muuse wey marka dhagaxii markaa ushi uu ku dhuftay diilimo dheer dheer bay u yeeshay buu nabigu leeyay Ah, diilimo dheer dheer ayay ushi u yeeshay dhagaxii uu ku dhuftay wey marka way arkeen ilaahay baa ku bariyeelay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta ayaa nabiga dhibi jiray iyo waxaan iimaanka fiican lahayn maalin buu nabigu qismo sameeyey qani- qaniibuu qaybiyey cabdullaahi bni mascuud ayaa wuxuu leeyahay marka nin baa ii yimid wuxuu yidhi markaa yani haadihi alqisma maa uriida biha wajhullah qaybtan uu rasuulku sameeyey mid ilaahay dartii loola jeeda maaha Ah. Yani rasuulku yani ila sida cada waxuma qaybin nin buu markaa ka wada markaasaan idigu yidhi hadalkaas aad tiri waan u sheegayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka aan u imid calayhi salaatu wasalaam markaasaan yaa rasuul allah nin baa sidaa yidhi faqadiba sala allahu calayhi wasalam wataqayara wejhu nabiga wejigiisaa isbedelay ilaa aan ballan qaaday buu yidhi mar dambe wax xunoon maqlay inaan rasuulka u sheegin yani saasaan ballan qaaday buu yidhi. markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tuu wejigiisu bedelmay wuxuu yidhi uudiya muusa biaktara mimaa uudiya bi nabi muuse waa la dhibay waxa la igu dhibaya wax ka badan fa sabara wuu sabray ayuu yidhi marka anigana waan sabrayaa waan ku dayanayaa wey marka rasuulku le calayhi salaatu wasalaam marka ninkii waxba muusa orani wey marka cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay waxaan ballan qaaday waan go-aansaday mar dambe inaana wax dhib ah aana rasuulka u sheegin calayhi salaatu wasalaam marka waxaa dadka waxyaalaha samaynayo yaa ilaahay la hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii aliya nabi rimooyo laa takuunuu ha noqonina kaladiina kuwii oo kale aadow muusa nabi muuse dhibay fabara'ahu llah ilaahay baa bari yeelay mimaa qaaluu waxay yidhaahdeen waxay ku sheegayeen ilaahay baa bari yeelay oo waxaa ilaahay tusay inuuna waxba qabin oo uu beri yahay Ah, fabara'ahu llahu mimaa qaal wa kaana wuxuu ahaaday nabi muuse cinda allaahi ilaahay agtiisa wajiihan idaa jaahil mid ilaahay agtiisa jaah kule buu ahaa yacni mukramahoo la karaameeyo maqbuul ah mustajaabu dacwa ah ayuu ahaa wey kariim buu ahaa ilaahay agtiisa wajiih daa jaahin ilaahay agtiisuu jaah ku lahaa wey yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah yaa ayuha hoy aladiina kuwa aamanuu aliya nabi rumeeyo itaqu llah alla ka baqa subxaanahu wa tacaala waquuluu dhaha qowlan sadiidan qowl wanaagsan dhaha qowl cadaalada ku qowla marka hadlaysaan qowl xaqa ku qowla qowl wanaagsan ku qowla yuslix lakum acmaalakum ilaahay camalkiinuu idiin hagaajinayaa wayakfir lakum dunuubakum dembigiinnana ilaahay wuu dhaafi waman yudic illaaha ilaahay qofkii adeeco wa rasuulahu rasuulkiisa adeeco faqad faaza fawsan cadiima liibaan weyn buu liibaanay qofka ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca ilaahay leey yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llah kuwii aliya nabi rumeeyo itaqu llaha ilaahay ka baqa awaamirtiisa la imaada wuxuu idinka reebay ka hara waquuluu qowlan sadiida qowl wanaagsanna ku hadla qowlka sadiida alqowlu sawaab waa qoobka wanaagsan wey hadalka wanaagsan Ah, marka waxaan ku amranahay oo ilaahay nagu amraya inaan ku hadalno qowl sadiid ahoo wanaagsan wey oo ajir aad ka helayso yani hadalka aad ku hadlayso hadal fiican oo ajir ka helaysaa la doonaya qowl cadli ah wey markii wax arrin laga hadlayo inaad cadaaladda ku hadasho sida xaq ah wey aadan ka leexanin wey qowlan cadlan qowl caadilnimo ah ku hadla wey yuslix lakum acmaalakum ilaahay acmaashiinuu wanaajinaya oo haddaad qowl wanaagsan ku hadashaan oo taqwada la imaataan waxyaalaha taqwada lagugu ballanqaaday waxaa ka mid a islaaxu lcaamal wa gufraanu dunuub fawaa'idda ay yani taqwadu leedaha ka mid tahay yani in ilaahay camalkaaga hagaajiyo camal wanaagsan oo lagaa aqbalay dembigaagina laguu dhaafo yani waa fawaa'idu taqwa wey yuslix lakum acmaalakum ilaahay camalkiinuu wanaajinaya wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana ilaahay waa idiin dhaafaya waman yudic illaaha warasuula ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii adeeco faqad faaza wuu liibaanay fawzan cadiima آه، ليبان وين بوليمان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا أنه عرضنا الأمانة أمانة دي وحان أبندقني على السماوات بان أبندقني والأرض بان أبندقني والجبال بوره بان أبندقني فأبين ويديدين أن يحملنها إني قادان وأشفقنا منها ويكعب صدين وحملها الإنسان إنسان با قاضي با إلهي لي إنه إنسان كان وحو هذا ظلوما لنفسه نفتي سمد ظلمنا أيه جهولا جاهلا بعاقبة الأمور أمور تعرفت هذا جاهل بكية وحكا إيمانية وحبك ما أقوي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أمانة لبندقي السماوات كأي أرضنا إيا بورها الله بندقي وعبادات كوي وح إلهي وأمري وي salaadii iyo soonkii iyo cibaadaadkii iyo maxaa xumaantoo la iska ilaaliyo kulli waa ammaano wadaa'icdu waa ammaano waxa laguu dhiibanayo yani wadaa'icu nnaas waa ammaano waxaasoo dhan wey innaa anagu caradna alamaana ammaanadii waan bandhignay cala samaawaati baan u bandhignay walardi baan u bandhignay waljibaal buurihii baan u bandhignay fa abayna way diideen an yaxmilnahaa inay qaadaan oo markii ammaanadan ma qaadaysaa la yidhi waxay weydiiyeen ilaahayow maxay qaadideedu tahay haddii aada gudataan juziitun waa laydin abaal marin haddii aada ammaanada gudan weydaanna cuqibtun waa laydin ciqaabi laa bay yidhahda yaa rabbi ma qaadi karno yani isma yani ma ma mas-uuliyadda ah intaa la-eg ma qaadi karna yidhahdeen fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha way ka cabsadeen inay ammaanadaa gudan waayaan wa xamalaha linsaan insaan baa qaaday aadam baa ilaahay u bandhigay markaasuu ilaahw maxay maxay tahay ammaanadu haddii aada gudato waa lagu abaal marini haddaad gudan weydana waa lagu ciqaabi fa xamalahu wuu qaaday markaa marka aadam iyo duriyadiisii ayaa markaa ammaanadii qaaday wey wa xamalahaa waxaa qaaday al insaanu insaan baa qaaday wey innahu kaana daluuman jahuula xasanulbasri wuxuu leeyahay ammaanada markuu qaaday nebi aadam markii jannada laga amaanada qaaditaankeedii markii jannada laga soo saarayay salaada duhur iyo salaada casr inta udhaxaysa udhaxaysa intaa ile marka markuu amaanadii qaadaybo isla markiiba dee jannada laga soo tuuray wey laga soo saaray wey marka innahu insaanku wuxuu ahaaday kaana wuxuu ahaaday daluuman linafsihi mid naftiisa dulminayo jahuulan bicaaqibati lumuur yani umuurta ciribtoodana jaahil bukaya waxa ka imaanayo yani ma ogo liyucadib allahu lmunaafiqiin walmunaafiqaat liyucadib allaahu ilaahay inuu cadaabo ayuu markaa insaanku u qaaday ammaanadii liyucadib allah ilaahay inuu cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinta walmunaafiqaat ragga munaafiqiinta ah iyo gabdhaha munaafiqaadka ah walmushrikiin ragga gaalada ah ee ilaahay u sharig yeelay walmushrikaat iyo dumarka mushrikaadka ah wayatuub allah ilaahay inuu ka toobad aqbalo cala almuuminiin muuminiinta inuu ka toobad aqbalo ragga muuminiinta walmuuminaat gabdhaha muuminaadka ah وكان الله إلهي وحو هذا غفورا من قدام بدافه لذنوب يعني للمؤمنين قدام بدافه رحيما به بن حريستوي ليعذب الله المنافقين والمنافقات أما أنا وحى إلهي وقوبا دغي إنسان كو قاضي وحي تهي ليعذب الله إلهي إنو عذابه المنافقين إنو عذابه رقم منافقين تها والمنافقات لأن أمانة قدام ما يعني والمشركين والمشركات رقم قالوا iyo dumarka mushrikaadka inuu ilaahay cadaabo wey wayatuub allaahu cala almu'miniina waalmu'minaat ilaahay uu ka toobad aqbalo mu'miniinta iyo mu'minaadka ragga mu'miniinta iyo dumarka mu'minaadka ilaahay wuu ka toobad aqbalayaa ammaanada gudashadeeda ilaahay waafajinayaa wixii yacni ka dhacay oo yacni ka dhacana ilaahay wuu ka toobad aqbalayaa wey wayatuub allah ilaahay inuu ka toobad aqbalo cala almu'miniin mu'miniinta inuu ka toobad aqbalo waalmu'minaat iyo gabdhaha mu'minaadka ah wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday غفورا للمؤمنين مؤمنين تمدوا دم دافو رحيما به أن حريصه الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه